magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey boqol iyo konton haween ah kuwa oo bartay xirfadaha farsamada gacanta sida cilaansaarka tulista dharka kaas oo socday muddo saddex bilood ah munaasabada xiritaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha haweenka waxbarashada tamarta iyo kheyraadka biyaha xildhibaano agaasimayaal guud iyo gudoomiyaha haweenka iyo marti sharaf kale gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada jubbaland shire cabdi jaamac ayaa ugu horeyn ka hadlay ahamiyadda ay leedahay in haweenka ay bartaan farsamada gacanta
waxaad barateen waxaanan ka dhammaanaynin oo wax soo saar leh farsamada gacanta waa warshad waxaad ogtihiin dharkan waxaa weye dad baa soo sameeyey china nogala keenaa ama dubaya nogala keenaa ganacsi dheerb iyo soo maraa isagaan gadanayn maanta waxaan taagannahay magaalada kismaayo warshad lacag la'aanna inaad dharka isaga laga sameeyo oo maanta annagu aan ka gadanayno intaasna waa guul la gaaro weeyo aqoonta waan haynaa cilmiga waan haynaa laakiin farsamada naga xumeed laakiin farsamadii maanta waa baranay sooma waxaan codsanayaa xafladda quruxda badan in ay noqoto mid miro dhasho oo shaqadan ay sii socoto warshad baad tihiin warshadana ay noqoto mid wax soo saar dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seere armaax ayaa bogaadiyey in tiro haween oo intaas la-eg ay bartaan farsamada gacanta bulshada iyo adduunka waxaa lagu hormariyaa waxbarashada waxaan barannay kulligeen baa waxaan dardaarmaynaa in aan gacanta midig ku qabsanno hadduu la idaado annagu ka wasaaradda waxbarashada ahaan wasiiradda waanu wada shaqaynaa wasiir wix hadda ka dambana waa kaala shaqaynaynaa haddii laa idhaahdo doorka annagaan ka qaadanaynaa doorka annaga yaan ka qaadanaynaa haddii laa idhaahdo gabdhaha soomaaliyeed waxay ahaan jireen gabdho lafdhawr u ah bulshada haddana si weeyihiin intan halka fadhida oo soomaaliyeed oo maanta qabiil gooni aan ahayn oo wax la baray oo sida la sheegay isku luuqada isku diina isku afa runtii waxaa leena hambalyo oo wax weyn oo runtii aad iyo aad aan u bowaadinayno haweenkan ayaa intii uu socday tababarku waxa ay barteen qaybaha kala duwan ee lansaarka iyo sidoo kale toolista dharka qaybihiisa kala duwan waxa ayna qayb ka tahay fursad noloshooda wax badan ka bedel